العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد salaamta gaalada la salaamayo hadday ku salaamaana oo assalaamu calaykum ay ku dhahaana wa calaykum baad ku gaabinaysa hadday iska warran ku yidhahdaanna waa nabadun baad dhihi hadday luuqad kaleeto kugu salaamaan waad caadi baad uga jawaabi haddii laakin assalaamu calaykum ay ku dhahaan wa calaykum bas aad ugu gaabinaysa alaykum assalam ma dhahaysa waxaa kaleeto iyadana sugan salaanta wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu wamakfiratuhu kelimada makfirah iyaduna way sugan tahay macnaha darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa maanta aayadda siddeetan iyo sideedaad ee suuratu nisa ka tirsan rabbi subxaana watacala wuxuu yihi fama lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adala allah waman yudlil illahu falan tajida lahu sabiila famaa lakum maxaa idin sugnaaday fi lmunaafiqiina fii sha'ni lmunaafiqiina munaafiqiinta arrinkooda dhexdiisa fi'atayni laba jamaaca xaalatiin laba kooxood xaalatiin maxaabu idin sugnaaday walxaal allahu alle arkasahum uu gambiyey munaafiqiinta gaalnimada uu ku gambiyey bimaa shay sababtiina loo gambiyey kasabuu ay kasbadeen aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan man adala allahu cidda alla uu baadiyeeyey waman ciddii yudlil illahu alla uu baadiyeeyo falan tajida ma aada helaysid lahu isaga sabiilan jid aada ku hanuuniso hidaayadiisa jid u helmaysa sida saxiixulbukhaariga ku sugan min xadiidi zayd ibni thaabit wuxuu leeyahay nebigu sal alay wasalam maalintii uxud dagaalkii uxud markuu baxay ayaa dad la socday oo munaafiqiintii ka mid ah soo noqday waa kaan soo marnay suuratu ali cimraan markaan soo maraynay waxaan soo sheegnay inay saddex boqol oo munaafiqiintii ay dhexda ka soo noqdeen saxaabadii nebigu sal alay wasalam markuu dagaalku dhammaaday kadib baa la isku qabtay nimankii soo noqday xukunkooda koox saxaabada ka mid a waxay leeyihiin naqtuluhum waan laynaynaa nimanka meesha halista ah garabkeenna baneeyey oo garabkeenna ka baxay nimanka ayaan la daynayna hala laayo guddoodaya koox saxaabada ka midna waxay leeyihiin warmaya nimanku waa niman mu'miniin ah nimanku waa un khaldameene laakiin nimanku waa niman islaama maxaa loo laynaya tiibuu marka rabbi leeyahy subxaana watacaala maxaad leedihiinoo munaafiqiinta arrinkooda aada ugu qaybsantii maxaa laba kooxood u noqoteen ilaahay baa yani waxa weye rogay yani irkaaska waxaa la yidhahdaa waa gambid shaygoo la foorariyaa la yidhahda gaalnimadiibuu ilaahay dib ugu celiyey oo ku gambiyey waxay kasbadeen sababtood baana loo gambiyey kuwaasoo kale wax laysku khilaafo maaha marka arrinkooda inaad isku khilaaftaan oad ku kala jabtaan ma bahaba ma waxaad doonaysaan dad ilaahay baadiyey inaad hanuunisaan kuwa sheegaya inay mu'miniin yihiin oo mu'miniin weye la odhanayo ku doodaya waxaa laleeyahy mu'miniin maha dadkani ma hanuunsano ilahay baa lumiyey nin ilaahay lumiyeyna idinkuma hanuunin kartaan sinaba hanuun uguma heli kartaan sidaad ku hanuunisaan ma heli kartaan marka arrinkooda waxbaha ku murminee dhinac iska dhigaa laleeyahy maana famaa lakum maxaa idiin sugnaaday fi lmunaafiqiina fii sha'ni lmunaafiqiina munaafiqiinta arrinkooda dhexdiisa fi'atayni laba kooxood xaala aatiin famaa lakum maxaa idiin sugnaaday fi'atayni laba kooxood xaal aad tihiin fi lmunaafiqiina munaafiqiinta arrinkooda dhexdooda aada laba kooxood ku tihiin oad ku qaybsan tihiin maxaad u dalileedihin wey maana walxaal allahu allana arkasahum uu yahay midka gambiyey ayagaa la gambiyey oo dib baa loogu celiyey gaalnimadii markii hore islaamnimay mumuujisanayeene gaalnimadiibaa dib loogu foorriyey oo loogu gambiyey maxaa loo gambiyey bimaa kasabuu waxay kasbadeen sababtii waa waxay iyagu u shaqaysteen iyo dembi ay galeen ciqaabta ka dhalatay baa waxay noqotay in gaalnimadii iyo yani shirkigii dib loogu celiyo oo macnaha waxa weeyaan yani lagu rido aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan markaad doodaysaan ood murmaysaan ma waxaad rabtaan an tahduu inaad hanuunisaan man cidda adala allahu alla uu lumiyey waman ciddii yudlil illahu alla uu lumiyo falan tajida ma aad helaysid lahu isaga sabiilan jid u helimays jidaad ku hanuuniso ma heli kartid waman yurid illahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay-an ruuxii ilaahay uusan ruuxu ilaahay fitnadiisa uu rabo oo inuu baadiyeeyo uu doonayo xagga ilaahay subxaana wa tacaala ugama heli kartid adugu ugama hanan kartid waxba ugama hanan kartid hanuun uma haysa saas mana wadduu law takfuruuna kamaa kafaruu fatakunuuna sawaa halkan waxaa laga bilaabay marka cadaawadooda gaalada iyo munaafiqiintuba cadaawadda ay u hayaan muslimiinta oo in badan laga soo hadlay wadduu waxay jeclaadeen wadduu waxay jeclaadeen law takfuruuna inaad kufridaan ood gaalowdaan saasay jecelihin kamaa sida kafaruu iyagu ay u gaaloobeen oo kale oo fatakuunuuna markaa aada ahaataan sawaa'an kuwa siman gaalnimada markaa aada ku sidhaataan ee falaa tatakiduu ha ka samaysanina minhum xaggooda awliyaaa kuwo aada isxigtaan ood israacsan tihiin kuwa noocaasa haka dhiganin ha ka samaysanina xataa yuhaajiruu ilaa ay hijroodaan fii sabiili illahi jidka ilahay ilaa ay ku hijroodaan fain tawallow hadday jeedsadaan oo hijrada ka jeedsadaan fakhuduuhum qabta kafaasha waqtuluuhum laaya xaysu meel alle meeshii wajadtumuuhum aada ka heshaan walaa tattakiduu ha samaysanina minhum xaggooda waliyan mid xigta ah walaa nasiiran iyo mid hiiliya asoona ha ka samaysanina macnaheedu waxa weeye gaaladu waxay jecel yihiin inaad kufridaan say iyaguba u kufriyeen oo markaa kufriga aada ku sinaataan in badan baynu ka soo hadalnay in ay dadaal badan ugu jiraan oo xooggooda iyo awoodooda iyo kulli u isticmaalayaan xumaanta iyagu ay ku jiraan in lagula mid noqdo oo mabdaa xumada lagula mid noqdo oo ay inaga xastayaan wanaaggan ilaahay ina siiye subxaana wa tacaala iyo dheeraadkan aan la dheernahay ee mabda'a toosan iyo caqiidada toosan inay inaga xastayaan xaasidnimada daraaddeedna ay jecel yihiin inaan la mid noqono jacayl keliya meehe weliba af iyo adib bay dadaal ugu jiraan wey mar hadduu arrinku sidaas yahay nimanka noocaas ee xaasidnimadaa iyo cadaawaddaa idiin haya ha ka dhiganina kuwa awliyaa awliyadu macnaa waxa wey kuwa aad isxigtaanoo isxidhiirisaanoo isjeceshihiinoo isku xidhan tihiinoo saaxiiba tihiinoo kuwa noocaasa laga wada ha ka dhiganina sidaas ilaa ay soo hijroodaanoo dhulka ay gaalgaalada ay ku nool yihiin intay ka soo tagaan dhulka islaamka iyo bulshada islaamka ay yimaadaan saas meeshii markaa laga soo hijroonayo makay ahayd oo gaala haysatay ilaa intay kasoo tagaan magaalada madiine ay yimaadaan oo bulshada islaamka ka mid noqdaan yani awliyaha ka dhiganina saas mana ayib hadday jeesadaan oo hijrada ka jeesadaanna oy diidaan inay soo hijroodaan waa gaaladii iyo munaafiqiintii weye qabta markaa kafaasha saas mana maxaabiis ahaan ukacays laaya meel alla meeshaad ku aragtaan hana ka dhiganina xigto iyo kuwa idiin hiliyo hiliyayaal ha ka dhiganina oo gaalada aad u kaalmaysataan maxaa yeelay gaal adigaba cadaawad ku haya markaad idaad intaad ciidankaaga ku darsato aad tidhaahda kaalay ii hiili muxuu kugu samayni saas daraaddeed baa ninkii nabiga soo raacay sal alay waslam duulaabadiisa mid ka mid a wuxuu ku yidhi gaalka ahaa irjic buu ku yii nabigu sal alay slam iga noqo fa innii laa astaciinu bimushrik buu nabi yuri sal lay slam gaal anigu kaalmaysan maaye kac iska noco bu ku yidhi saas maana marka nasiir iyo hiiliyaha ka dhiganina wadduu waxay jeclaadeen law takfuruuna inaad gaalowdaan kamaa sida kafaruu ay u gaaloobeen oo fatakuunuuna marka aad ahaataan sawaa'an kuwa siman oo gaalnimada ku siman ee falaa tattakiduu ha samaysanina minhum xaggooda awliyaaa kuwa xigta ah ood isjeceshihiin ood isu hilisaan ha ka samaysanina xataa yuhaajiruu ilaa ay hijroodaan fii sabiililahi jidka ilahay ku hijroodaan xataa kuwa gaalada ku dhex nool ee iimaanka sheeganaya gaaladase weli ku dhex nool oo kasoo hijroonin inaysan wilaayo lahayn baan ugu tegi doonaa fi suurati alanfaal ayaga laftooda weli haka dhiganin xataa yuhaajiruu fi sabiili illah ilaa ay soo hijroodaan oo dhulka gaalada intay kasoo tagaan ka muslimiinta ay yimaadaan fain tawallow hadday jeesadaan oo hijradii ay ka jeesadaan fakhuduuhum qabta oo qafaasha waqtuluuhum laaya xaysu meel alla meeshii wajadtumuuhum aada ka heshaan walaa tattakiduu ha samaysanina minhum xaggooda weliyan xigto walaa nasiiran kuwa idin xiga ha ka samaysanina walaa nasiiran iyo mid hiliya atoona cadowgiila kuwa idinka hiliya ha ka samaysanina iyo kuwa aada isxigta atoona ila aladiina yasiluuna ilaa qawmin baynakum wa baynahum miifaaqun aw jaa-uukum xasilat suduuruhum an yuqaatiluukum aw yuqaatiluu qawmahum laba qolaa laga soo reebi laba qolo baa labadan aayadeeda soo socda ka hadlayaan qoladan aayadan hore ay ka hadlaysaay waa qolo heshiis waxay bahwadaag la yihiin qolo gaala ah oo heshiis idinka dhexeeya qoladaasay bahwadaag la yihiin laanna gaaladu waa saddex markii dagaal lagu jiro muslimiintu dagaalamayaan gaal waa gaal ballan idinka dhexayso heshiis inaad nabad ku wada noolaataan ama wakti ha lahaado ama mutlaq ha ahdo kaa waxaa soo raaca midkaa midbah wadaag la oo kaasay heshiis yihiinoo isku xugub yihiin xilfi wa kalka saddexaadi waxa weeye waa gaal dagaal kugula jiro oo dagaal idinka dhexeeyo kaa dagaalku idinka dhexeeyo midbaa isagana bahwadaag la ah ayib waxaa la doonayaa marka gaaladii qaybahay kala lahaayeen in layna kala siiyo oo la yidhahda qaybtaana saa ula dhaqma qaybtaana saa ula dhaqma qayb baa hadda waxaa layna yidhi meeshaad ku aragtaanba qabta oo laaya oo waxba ha ka reebina ila aladiina baa la yidhi marka kuwaa laga soo reebaya ila aladiina kuwii mooye yasiluuna gaadhaya ilaa qawmin qowm xaggiisa gaadhaya qowm bay gaadhayaanoo bahwadaag la yihiin qowmkaasoo baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahum dhexdooda mithaaqun uu heshiis yahay heshiis lagu kalsoon yahay uu yahay ballan baa idinka dhaxaysa aw amase jaa-uukum qola waa qolada aw amase jaa-uukum way idiin yimaadeen xasirat ayaga oo ay cidhiidhiyantay suduuruhum laabahoodu ay cidhiidhyameen an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan bay ka cidhiidyantay aw amase yuqaatiluu ay la dagaalamaan qawmahum tolkood inay la dagaalamaanna laabtooda waa ka cidhiidyantay walaw shaaa allahu hadduu alla dooni lahaa lasallatahum wa idinku sallidi lahaa kuwa calaykum dushiina idinku sallidi lahaa falaqaataluukum markaasay idinla dagaalami lahaayeen ee fain ictazaluukum hadday idinka dheeraadaan oo falam yuqaatiluukum ayna idinla dagaalamin oo wa alqaw ay ridaan ilaykum idinka xaggiina ay usoo ridaan assalama nabadgelyo ay usoo ridaan iyo heshiis famaa jacala allahu alla ma uusan yeelin lakum idinka idinma yeelin calayhim dushooda sabiila jidaad kula dagaalantaan laba qolo oo laynoo ogolayn inaan la dagaalana meesha laynoogu sheego qolo waxa weeye waa qoladaan hadda sheegahayay oo kuwo heshiis inaga dhexeeyo bay heshiis leeyihiin kuwo aan ku heshiinay inaan dagaalna dhex marin oo gaalada ka mid ah bay iyagu isku bah yihiin oo ay macnaha gaashaanbuur wada yihiin kaa heshiisku inaga dhexeeyo ninkii gaashaanbuur la-ah isaga unbuu xukunkiisa qaadanaya ila aladiina yasiluuna ilaa qawmin baynakum wa baynahum mithaaqun kuwa wey saas maana maxaa yeele nebi maxamed sal alay wasalam gaalo waxaa jirtay heshiis ka dhexeeyeen isaga iyo rasuulka sal lay slam oo inay wax wada difaacaan oo danawa ka wada dhexeeyeenoo baa jiray gaalada ka soo horjeedana kuway bahwadaag ahaayeen kuwa nebi maxamed sal alay waslam ay heshiiska yihiinna kuwo gaala oo kale bay iyagana bahwadaag ahaayeen heshiis ka dhexeeya kal heshiisku kaala dhexeeyo kii heshiis lale waa la xukm saas maana ila aladiina yasiluuna hal saasaa laga wada qolo waa qolada qolada labaadi qoladaa horta la dagaalami maysaan maadaama kuwa ay yani kuwa ay isku dhex jiraan heshiis idinkala dhexeeya iyagana daaya oo ballantii kuwan idinka dhexaysay baa iyagana qabanaysa qolada labaad ee iyadana aydaan la dagaalamayni waxa weye waa qolo safka timid goobtii dagaalkay yimaadeen markay imaayadeen meesha laabtoodu waxay ka cidhiidhiyantay inay idinka idinla dagaalamaan ama tolkood la dagaalamaan midna ma rabaan idinkana inay idinla dagaalamaan ma rabaan oo idin laayaan inay idinka idin garab istaagaan oo tolkood laayaanna ma rabaan inay nabad galaan bay rabaan qolada noocaas oo kalea iyagana halaynina waxay ahaayeen baa laleeyahay oo ka mid ahaa niman rasuulka sal alay slam qaraabadiisa u badnaa oo reer bani haashim ahaa cabaas ibn cabdilmualib iyaa ku jiray oo maalintii beder ciidamadii kasoo baxay yani maka ee gaalada bay la socdeen laakiin ayagu niyadooda ma ahay nebi maxamed iyo saxaabada la socda laaya niyadeeda mayna ku socon dadkan safka unbay soo raaceen oo ka hari kari waayeen qaarna afduub bayba ku socdeenba waa la soo qasbay saas daraaddeed inay idinka idin laayaanna ma rabaan niyad wanaagsan niyad fiicanoo iyo yani geesinimo reerkooda iyo dadkooda intay kaga soo go-aan idinka ay idinkula saftaan oy tolkood ku laayaanna way iska waayeen waxay rabaan marka iyagana idinkana inay idin nabadgeliyaan idinkana nabadgalaan tolkoodna inay nabadgeliyaan kana nabadgalaan kuwa noocaas oo kale ana iska daayaan saas maana kuwaasi iyagana laabtoodu cidhiidhiyantay oo xaggii xagga midna aan raacsanayn kuwa noocaas oo kale ah ayagana halaynina hadduu doono ilahay waaba idinku sallidi lahaaba hadduu doono ilaahay gaaladaa idinla dagaalamaysuba kamid dhigi lahaa oo qalbigooda inta geesinimo la geliyo iyo cadaawadda kuwana idin hayaan oo kale baaba laydinku sallidi lahaaba ilahay waa awoodaa subxana wa tacaala ee hadday idinka fogaadaan oo ayna idinla dagaalamin nabadgeliyo iyo heshiisna ay idiinsoo tuuraan oo idiinsoo ridaan kuwaa nooc sida kula dagaalantaan malihi wy maana labadaa kooxood marka iska daayo labadaa kooxood iska daaya kuwa heshiiska a idinkula jira kuwa heshiiska kula jira kuwaa dhacf kuwa labada dhinac midna aan la soconino idinkana inaan idin laynaynin talkoodna aan laynaynin meesha joogana ayagana iska daaya saasay aayaduna le ila aladiina kuwii mooye yasiluuna gaadhaya oo bahwadaagta la-a ilaa qawmin qawm intii ka abay low yay gaadhayaan qowmkaas oo baynakum dhexdiina iyo wa baynahum dhexdooda miihaaqun uu yahay heshiis lagu kalsoonya ballan baa idinka dhaxaysi heshiis lagu kalsoon yahay kuwaa kuwa la xidhiidha oo heshiiska la-a oo bahwadaagta la-a kuwa iska daaya ayib qolaa qolada sooma qoladii labadaa aw amase jaa-uukum ila aladiina kuwii mooyaane jaa-uukum idin yimid xasirad xaal ay cidhiidhiyantay suduuruhum laabahooda ayaa cidhiidhiyamay goobtii dagaalka yimaadeen xasir xasirad xaal ay cidhiidhiyantay suduuruhum laabahoodaa cidhiidhyamay maxay laabtu ka cidhiidhiyantay an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan oo idinka idin laayaan laabtoodu waa kari weyde waa ka cidhiyanta aw amase yuqaatiluu inay la dagaalamaan qawmahum tolkood inay la dagaalamaan oo tolkood laayaanna laabtoodu waa ka cidhiiryantay nimanka noocaasoo kale kooxda noocaasana iyagana iska daaya walaw shaa allahu hadduu alla dooni lahaa lasallatahum kuwaasuu sallidi lahaa calaykum dushiinu ku sallidi lahaa gaaladan idin laylaysa idiinsoo qadasadaye cadaawadda idin haysoo kaluu ka dhigi laha hadduu alla doono subxana watacala ayib lasallatahum calaykum falaa qaataluukum markaasay idinla dagaalami lahaayeen marka laydinku sallido fain ictazaluukum hadday idinka dheeraadaan oo falam yuqaatiluukum ayna idinla dagaalamin oo waalqow ay tuuraan ilaykum xaggiina ay usoo ridaan assalaama nabadgeliyo heshiis iyo nabadgeliyo iyo dagaal la-aan xaggiina ay usoo ridaan famaa jacala allahu alla ma uusan yeelin lakum idinka idinma yeelin calayhim dushooda sabiilan jid aad kula dagaalantaan daaya way kuwaasna manaa farax ka qaad satajiduuna aakhariina yuriiduuna an ya'manuukum wayamanuu qawmahum qolo saddexaad waa qolo afraad qoladii ugu horreysa la dagaalama lay laba qoloo dambana daayaa lay qolo saddex afraad wey marka satajiduuna waxaad heli doontaan aakhariina kuwo kale yuriiduuna oo doonaya an ya'manuukum inay idinka aamin noqdaan oo waya'manuu ay ka aamin noqdaan qawmahum tolkoodna inay ka aamin noqdaan kullamaa mar walba ama in dhan oo rudduu la celiyo ila alfitnati shirkiga iyo fitnada mar walboo dib loogu celiyo urkisuu way gembiyaan urkisuu waa la gembiyaa fiihaa fitnada dhexeedaa lagu gembiyaa mar kastoo loo yeedho oo gaalnimadii iyo fitnadii loogu yeedho lagu celiyaba way yeelaan oo dib baa loogu gembiyaa fain lam yactaziluukum kuwaasi haddayna idinka dheeraanin oo wayulquu ayna ridin ilaykum idinka xaggiina assalaama nabadgelyo aynan idiin soo ridin asalama oo wayulquu aysan ridin ilaykum xaggiina assalama nabadgelyo ayna idiin soo ridin iyo heshiis oo wayakufu ayna reebin aydiyahum gacmahooda ayna reebin oo ayna gacmahooda idinka ceshanin fakhuduuhum qabta kuwa qafaasha waqtuluuhum laaya xaysu meel alla meeshiisa qiftumuuhum aad ka heshaan wa ulaa'ikum kuwiina ayaan jacalnaa yeela lakum idinka calayhim dushooda sultaanan xujo aad kula dagaalantaan mubiinan oo cad baan idin yeela kuwaa daliil cad baad uhaysataan inaad la dagaalantaan kuwanina maxay ahaayeen waxay ahaayeen baa laleeyahay ayaguna sida ibnu kathiir uu leeyahay qoladan iyo qoladii ka horreysay way isu yara egyihiin suurada kore daahirka inay hal qolo yihiin baad wada moodaa laakiin way kala gedisan yihin bu leeyahy niyada kuwii hore iyo kuwa niyadoodu waa kala duwantihi kuwii hore a kuwii hore waxay ahaayeen niman aan cadaawad u haynin nebiga sal la alay sl gaalo waa ahayn waa gaalo laakiin nebi maxamed cadaawad uma hayaan saxaabadiisana cadaawad uma hayaan goobta dagaalkana waxaa keenay un ama waa la soo qasbay ama dadkay ka hadhi waayeen kuwani laakiin waa munaafiqiin kooxda dambe kooxdan satajiduuna laleeyahay waa munaafiqiin qalbiga waxay kala jiraan gaaladii ay isku mabda ahaayeen munaafiqiin munaafiqiintaasi nebiga markay u yimaadaan iyo saxaabadiisa waxay u muujistaan islaanimu si ay xoolahooda iyo naftooda iyo caruurtoodii u nabadgasho ay u nabadgalaan islaanimay muujistaan markay nabiga u yimaadaan sal lay sl markay nebiga ka tagaan oo ay gaaladii ay isku mabda ahaayeen u tagaanna waxay muujisanayaan gaalnimadoodii bay muujisanayaan oo gaaladii bay leeyihiin idinkaan idinla jirnaa si ay gaaladana uga nabadgalaan saas maana marka labada qolo dhexdooday ku nool yihiin saas mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haulaa walaa ilaa haulaa idinkana idinkama tirsano oo dee uurkay gaalo ka yihi afkana islaamnima idinka muujisanayo laakiin qalbiga waa idinka necbi kuwaana qalbigay kala jiraan markay u tagaanna mabda ayadayba u muujistaan waa isku mabda ayagana waxay wax ugu muujisanayaan inay ka nabadgalaan oy nabadgelyo ku joogaan dhulkaas idinka markay idin yimaadaanna waxay islaamnimada idinku muujisanayaan inay idinka nabadgalaan kuwa noocaas oo kale ah ee siqaabkaas u dhaqmaayay haddii fitna loogu yeedho oo la yidhahdo warkaaya asnaamtii caabuda oo shirkigii sameeya haddii la yidhahdo ama muslimiinta dagaalkoodaba loogu yeedhona fitna haddii loogu yeedho waa lagu gebiyaa waa lagu gebiya macnaha way yeelaan baa laga wada way yeelaan maxaa yeelay yani mawqifkani waa mawqif siyaasiay doonayaan waxoogaa inay ku noolaadaan mooye mabda ahaan iyo caqiide ahaan nebigiiyo saxaabadiisa waa necbihi saas maana marka kuwaasi haddayna idinka fogaalin heshiis iyo nabadgelyena aynan keenin oo aynan idin soo ridin kuwa noocaas gacmahoodana aynan idinka ceshanin kuwa wuxuu rabbi yihi subxaana watacaala kuwaa qabta laaya meel alla meeshaad ka heshaan xujo cad ood kula dagaalahaan kula dagaalantaanna kuwa waana idinsila wey macana munaafiqiinta matala magaalada madiine la jooga nabiga sal lay slam ee islaamnimada muujisanaya safka ku jiraay uurkana gaalada kala jira kuwa noocaas oo kale ah haddaynan nabad bixinin oynan heshiis dhiibin oynan macnaha waxawey gaalada la suusaftaan oo dagaal isku dayaan war shalay bay inala tukanayeen hadhiha shalay bay inala tukanayeen oo safkay ku jireen dadkani macnaha waa muslimiintii shalayta inala jooga hadhihina laaya lay kuwa saas maana kuwaas laaya marka kuwan iyo kuwii hore saasay ku kala gedisayiin laba qolay kala yihin macnaha satajiduuna waad heli doontaan aakhariina kuwo kalead heli doontaan oo yuriiduuna doonaya an ya'manuukum inay idinka aamin ahaadaan aamin inay amaan idinka helaan bay rabaan oo nabad idinka helaan wa ya'manuu bay doonayaan inay aamin noqdaan qawmahum tolkoodna inay ka aamin helaan labada qolo labadaba inuu ka aamin helaan bay doonayaan kullamaa indhan oo ama mar kasta oo rudduu la celiyo ila alfitnati fitnada dib loogu celiyo loogu yeedhaba urkisuu waa la gembiyaa fiihaa fitnada dhexeedii baa lagu gembiyaa mar kastoo layidhi war kaalaya oo islaamtii caabuda oo shirkigii u kaalaya way yeelaano sidii wax la gembiyey oo la fooriyo oo dib loo celiyo o kale noqdaan wey maana urkisuu fiiha waa lagu gembiyaayo fitnadiibay dib ugu noqdaan wey fain lam yactaziluukum haddayna idinka dheeraanin kuwa noocaas oo wayulquu ayna ridin ilaykum xaggiina assalaama nabadgelyo assalama nabadgelyo ayna ridin heshiis haddaynan idiinsoo ridin oo macnaha waxa weeye ay yani wada noolaanshaha iyo nabadgeliyada iyo heshiiskaas iyo haddayna idiinsoo ridin oo xaggiina aynan usoo tuurin wayulquukum ayna idiin ridin ayna ridin ilaykum xaggiina assalama nabadgelyo ayna xaggiina usoo ridin oo wayakufu aynan kaafininoo reebin aydiyahum gacmahooda haddayna reebin intaa haddii laga waayo inay idinka dheeraadaan nabadgelyana idiinsoo ridaan gacmahoodana idinka laabtaan oo dagaalkiina ay gacmaha ka laabtaan intaa haddii laga waayo fakhuduuhum way markaas khuduuhum qabta markaas qafaasha waqtuluuhum laaya xaytu meel alle meeshiisa qiftumuuhum aad ka heshaan wa ulaa'ikum kuwiina hadda lasoo tilmaamay ayaan jecalnaa yeela lakum idinka calayhim dushooda waxaanu idin yeelnay sultaanan xujo mubiinan oo cad xujo cad ood kuwaa kula dagaalantaan ood ku qafaalataan baanu idin yeelnay bu rabbilahi subxana watacala waa idinkaa marka marka gaaladii intaasaa loo qaybiyey intaasaa loo qaybiyey oo ilaa afartaa qaybood oo qaybana hawl la dagaalima laleeyahay qaybna shuruud loo xidhayo qaybna iskadaaya laleeyahay baa laynoo soo sheegay wamaa kana limuminin an yaqtula mu'mina ilaa khata'a waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqabatin mu'mina haddii dagaal laga hadlayo dagaal la galo goobta dagaalka inta badan khalad baa ka dhaca marar fara badan waa la khaldamaa muslimiintii baa isku khaldama ciidankii muslimiinta ayaa macnaha intuu isku khaldamo baa laga yaabaa in si kama laysu dilo waxaa dhici karta xabad ama leeb ama waran aada gaal ku wada inuu muslim ku dhaco gacantaadii ruux muslimaa ku dhiman kara ruux muslim ah haddii uu gaf u dhinto oo gaf ruux kaloo muslimi uu u dilo xalkiisu muxuu noqonaya marka saas waxaa la galayaa marka halka laga gelaya muslimka dhiiggiisu hadduu daato gacan muslimna uu ku daato see xaal ku noqonaya saas way macnaha wamaa kaana ma ahaanin buu rabbi yihi subxaana watacaala limuminin mu'min uma ahaanin uma habboona an yaqtula inuu dilo mu'minan mu'min kale inuu dilo ilaa khata'an gaf mooye si gafo kamaa inuu dilo mooye waman qatala ruuxii dila muminan ruux mumina ruuxii dila khaa'an gaf u dila fa taxriiru raqabatin fa calayhi dushiisa waxaa ah taxriiru raqabatin qoor xoraynteed muminatin oo muminad ah wadiyatun iyo mag baa dushiisa ah musallamatun magtaasoo la dhiibay ilaa ahlihi kii la dilay dadkiisa loo dhiibay oo la siinayo ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaanba mooye oo iska cafiyaan fa in kaana hadduu yahay ka la dilay min qawmin dad xaggood hadduu yahay oo ka yimid qowmkaasoo caduwin cadow an lakum idinka cadow idin ah hadduu dad gaaloo cadow aad tihiin uu ka dhashay laakiin walxaal huwa isagu mu'minun uu mu'min yahay fataxriiru raqabatin fa calayhi dushiisa waxaa a ninkii dilay taxriiru raqabatin qoor xoraynteed mu'minatin oo mu'minada wain kaana hadduu yahay kii la dilay min qawmin dad xaggii hadduu ka ahaaday qowmkaasoo baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahum dhexdooda miisaaqun uu ballan yahay fa diyatun fa cala alqaatili kii dilay dushiisa waxaa ahaatay diyatun mag musallamatun oo la dhiibayo ilaa ahlihi dadkiisa loo dhiibay wa taxriiru raqabatin qoor xoraynteedna dushiisa way tahay mu'minatin oo mu'minad ah faman lam yajid ciddii aan helin yacni qoorta xoraynteedii ruuxii aan helin dilkuna ka dhacay fa siyaamu shahrayni fa calayhi dushiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilood soonkood mutataabicayni oo isku isdhacdhacsan tawbatan tawbad aqbal yani xaal ay tahay oo min allahi xagga alle ka ahaatay ayib ama taaba alla waa aqbalay tawbad aqbalay tawbatan tawbad aqbal oo min allahi xagga alle ka ahaatay wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday caliiman midkii cilmi badan xakiiman oo xikmad u saaxiiba buu alla ahaaday subxana wa tacala aayadda qaybteeda hore waxay leedahay wamaa kana limuminin an yaqtula mumina ilaa khaaa mumin ma u habboona inuu mumin dilo ilaa gafba inuu dilo mooyaane waxaa la fogeynayaa ruux mumin oo iimaan leh walaalkiioo iimaan leh inuu dilo oo uu kas u dilaayay waa waxaan dhici karin baa laleeyahy waxaa laga hadlayaa dilka gafkaa gaf waa dhici karaa oo gafka waxaa laga wadaa adoon isaga dil islahayn buu gacantaada si kamaa ugu dhintay xabadaad ugaadh ku waday baa ku dhacday xabad baad si gafa kaagaga fakatay yani waxa wey nabaraad gaal ku waday baa ku dhacay wax yaroo aan dadkaba dilin oo yar baa kaaga dhacay oo ugu dhintay ilaa akhiri gaf aadan ku talagelin mooye si kaleeto mumin mumin uma dili karo saasaa laleey baaba yani shay la fogeysanaya mama dhici karaa ba laleeya macana waa shay baciid ah oon habboonayn oon laaiq ahayn baa laleeya maana saas weyaan waana sidaasoo rasuulkeena sal lay slam xadiiska saxiixa waa ku oranaya ruux muslim a dhiiggiisu ma banaana ruuxaasoo qiraya cid xaq lagu caabuday inaysan jirin alla mooye aniguna aan rasuul ilaahay ahay intaa ruux muslim oo qiraya dhiiggiisu ma banaana ilaa saddex mooye ruux isagoo guur u horreeyey zinaystay dhiiggiisu waa banaayo dhagax baa lagu dilay naf kala dishayna oo kas u dishayna waa la qisaastiyo waa la dili ruux diintiisii ka tegay oo ridoobay asagana waa la dili saddexdaa waxaan ahayn mumin dilkiisu ma banaana bu nabi salawatu rabbi waslamu aleyh marka yani mumin mumin ma dil karo ayib maxaa yeelay iimaankiisaa u diiday iimaankaa diiday garanay dib baa looga hadli doonaa kas hadduu gafka uga dhaco aayadda tan ka dambaysa aad ka hadli doonto haddii dilku uu kas noqdo oo mumin uu mumin kas u dilo dib baa looga hadli doonaa waxaa markaa la gudagalay haddii la sheegay inay dhici karto dilku inuu u dhaco gaf u dhaco gaf waa udhici karaa baa qur-aanku yidhi kama waa udhici karaa xalku muxuu noqonaya marka hadduu kama u dhaco waxaa la yidhi ruuxii mu'min dila gafna u dila ruuxa mu'minka ah dadka uu kasoo jeedaa la fiirinaya saddex mid kamid ay noqon karaan dadka uu kasoo jeedo inay dadka uu kasoo jeeday eheladiisu ay mu'miniin yihiin dad islaam uu ka soo jeedaa hadduu dadkaa ka soo jeedo ruuxa dilay waxaa laga rabaa inuu qoor mu'minad ana xoreeyo addoon mu'min ah inuu addoonnimada ka sii daayo intuu iibiyo xoreeyo taasi waa mid talabaadee laga rabo waxa weeye ninkan uu dilay ama ruuxan uu dilay magtiisii waa inuu siiyo dadkii la dhashay ee ehladiisa ah taasi waa mid midda labaadi waxa weeyaan dadkuu ka soo jeedo waa gaalo waana gaalo dagaal inaga dhexeeya iyo cadaawad tolkii iyo ehelkiisii o dhan dadku la dhashay oo dhan waa wada gaalo isaga keligii baa islaamka ah isagiina kamaa baa lagu dilay ayib markaasoo kale ka dilay waxaa laga doonayaa inuu qoor xoreeyo inuu qoor xoreeyo muminada adoon muminada inuu xoreeya laga doonaya laakiin mag ma la bixinaya maya maxaa yl magta yaa qaadan lahaa hadii la bixiyo ehelkiisii oo gaalo cadaawadiinaga dhaxaysiiyo dagaal baa qaadan lahaa gaal dagaal idinka dhexeeyo xoola sii oo berita ha kugula dagaalamo maaha sax maaha saas daraaddeed xoola la bixin maayo mag ma jirte laakiin waxaa la xoreynaya qoorti xaaladda saddexaadi waxa weeyaan dadku ka soo jeedo waa gaalo ee ehladiisa laakiin waa gaalo ay inaga dhaxayso ballan inaga dhexayso heshiis baa inaga dhexaysa ama way inagu hoos nool yihiinoo waa diniyiin ama waa mucaahadiinoo waa gaaladaasi dawladahooda laho laakiin ballan baa inaga dhexeeya wada noolaansho hadduu dadku ka soo jeedo noocaa yihiin oo gaalo yihiin waxa weeyaan qoorna waa la xorayn addoonna waa la xorayn mu'minad ah magtiina waa la siinaya maxaa yeele hadda wax dagaala inagama dhexeeyo mustaqbala waa laga yaabaa in laisku xumaado la dagaalamo laakiin xilligan hadda la joogaaye wax dagaal inagama dhexeeyo saas daraaddeed ayaga magtoodii waa la siinaya ayib waxaa dhacday marka ruuxii laba xugun baa la wada saaro waxaa la yidhi qoorna ha xoreeyo magna ha bixiyo qoorta xoraynteedii hadday u suuroobi weydo ama wuxuu xoreeyi waayo addoonnaba addoommaba ma jiraan sida haddao kaleeto ama ma ahee kharashkii iyo xoolihii uu addoon ku iibin lahaabuba waayiba waxba waa u suuroobi addoonna ma leh tabar buu u waayo addoon uu ku xoreeyo laba bilood oo isku xigtuu soomay oo hal maalina aysan udhaxaynin hadduu hal maalin udhaxaysiiyo afuro haddana waa inuu soo bilaabo saas man maalin markay u laabanta labadii bilood hadduu afuro waa inuu laba bilood oo cusub bilaabo saas man mutasaabicayn saasaa laga wadaa waa inu isku wada xijiyo ayib inuu isku wada xijiyo allahuma inay timaado mooyaane cudurdaarkii loo afuri jiray cudurdaarkii loo afuri jiro maalan waxaa ku yimid oo kale haweeney bay ahaydoo dhiiggii caadadaa ku yimid way afuri markaa dhiiggii caadada afuri way dhashay maalan dhiiggii dhalmaday u afuri wuu xanuunsaday oo xanuun uu la afsooni kari waaye baa ku dhacay wuu afuri karaa markaana dib ka bilaabi maayo intii horay uu u sameeyey way u jirtaa yani waxa weye in cudurdaar sharcigu ogol yahay u afuro mooyaane iskama afuri karay saas mutataabicayni saasaa laga wadaa waana tawbad ilahay wuxuu doonayaa addoonka khaladku ka dhacay inuu ka toobad aqbalu doonaya bini aadamkana xaqiisii sii ilahayna subxaana wa tacaala yani arrintaa uu ku jideeye samee si ilahay toobadda kaaga aqbalo subxana wa tacala wamaa kaana ma ahaanin limuminin ruux mu'mina uma ahaanin oo uma haboona oo ma suuroobi karta wey an yaqtula inuu dilo muminan muminin inuu dilo ilaa khaa'an gaf mooye mumin mumin dilay meeshaba lama soo dhiganayaba gaf u dilay lamama soo dhiganaya meesha ayib ilaa khaa'an gaf mooye yani say u fogtahay baa laga hadlaya waman waman ciddii qatala dila mu'minan ruux mu'mina khaa'an gaf u dila fa taxriiru raqabatin fa calayhi dushiisa waxa ahaaday taxriiru raqabatin qoor xoraynteed mu'minatin oo mu'minad ah raqabada oo addoontii baa laga wadaa addoon mu'minada inuu xoreeyo ayib wadiyatun mag ayaa dushiisa magtaasoo musallamatun la dhiibay ilaa ahlihi ka la dilay dadkiisa loo dhiibay oo la siinay ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaanba mooye hadday iska cafiyaan oo yidhahdaan magtii waanu cafina way heli karaan way sadaqaystaan markaas laakiin hadday codsadaan waa in la siiyo ayib waxaa sugan oo axaadiista nabigeena ku sugan sal alay waslam magtaasi lagama bixinayo ninka dilka sameeyey xoolihiisa laga bixin maayo laakiin waxaa qaadaya oo magta laga bixinaya dadka qaraabadiisa iyo eheladiisa xoolahooda yaa magtaa laga bixinaya caaqilaa la yidhahdaa waa nooc iskaasheew maadaama ruuxani uusan dilka u qastin khaladku ka dhacay khaladku nin walba waa ka dhici karaaye dadka ay wada dhasheen xoolahooda ayaa laga bixinayaa magtaas ee isaga kuwiisa maya saasa xadiista nabigeena ku sugantay sal lay slam haddii uu yahay ninka gafku ka dhacay ninkii madaxweynaha ahaa ama naa'ib uu dirsaday ijtihaad iyo dadaal ay sameeyeen khaladku ku dhacayna xoolaha waxaa laga bixinayaa bangiga dawladda iyo baytulmaalka laga bixinaya taasina axaadiista nabigeena ku sugantahay salawatu rabbi waslamu aleyh ayib ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaan mooye fa in kaana hadduu yahay ka la dilay ee mu'minka min qawmin dad xaggood hadduu ka ahaaday in kaana hadduu ahaaday min qawmin dad xaggood hadduu ka ahaaday qowmkaasoo caduwin cadow an lakum idinka cadow idin ah gaaluu ka dhashay walxaal huwa isagu mu'minun uu mu'min yahay isagu waa mumin fa taxriiru raqabatin fa calaa qaatilihi midka dilay dushiisa waxaa ahaaday taxriiru raqabatin qoor xoraynteed mu'minatin oo mu'minad ah bas xoolihii aweydiyad iyo magtii hada magaala mag la siini dagaal inaga dhexeeyo taa la siin maayo wa in kaana hadduu yahay ka la dilay ee mu'minka min qawmin dad xaggii hadduu ka ahaaday dadkaasoo baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahum dhexdooda miisaaqun uu ballan yahay heshiis iyo ballan baa idinka dhexeeya fadiyatun facala alqaatili ka waxdila dushiisa waxaa ahaaday diyatun mag musallamatun oo la dhiibayo ilaa ahlihi ninkaa la dilay dadkiisa loo dhiibayo walow gaalaba ha ahaadeen wa taxriiru raqabatin iyo qoor xoraynteed mu'minatin oo mu'minad ah faman lam yajid ciddii aan helin qoortaa la xoraynaya mu'minadaa ciddii aan helin oo weyda fa siyaamu shahrayni fa calayhi dushiisa waxa ah siyaamu shahrayni laba bilood soonkood mutataabicayni oo israacraacsan oo isku wada xiga oo hal maalin oo afura uusan udhaxaynin tawbatan taaba alla waa toobad aqbalay tawbatan toobad aqbal oo milallah xagga alla ka ahaat ayb ama tawbad aqbal daraadii baa saa loo yeelaya oo milallahi alla xaggiisa ka ahaat wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday caliiman midkii cilmi badan xakiiman oo xikmad u saaxiiba buu alla ahday subxana watacala taasi marka waxa weeye waa markii uu yani waxa weeye dagaa uu dilku kama u dhaco ama gaf ku dhaco cidda la dilayna ay ruux mu'mina tahay haddii ruuxii mu'minkaa gaf loo dila ka warran marka waata waman yaqtul ruuxi dila muminan ruux mu'mina ruuxii dila mutacammidan xaal uu u qastay dilkiisa kas buu u dilay iyo ulakac fa jazaauhu kaa wax dilay abaalkiisu jahanamu wey waa jahanamo khaalidan xaal uu yahay mid ku waaraya fiihaa jahanamo dhexdeed waqadiba allahu allana waa cadhooday calayhi dushiisu waa cadhooday wa lacanahu naxariistiisana waa ka fogeeyey wa acadda wuxuu diyaariyey lahu isaga cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadiiman oo weyn ninkii gef wax u dilay baa xal loo sameeye kan isaga xal male saas way maanaa waxaa laga bilaabay un abaalkiisu waa naarta jahanama waxaa la daba dhigay wuu ku waaraya weligii ka bixi maayo waxaa lagu xijiyey ilaahayna waa u cadhooday lagagama hadhina waxaa la yidhi naxariistiisana wuu ka fogay intaa laguma daynina waxaa la yidhi wuxuu u diyaariyey alla cadaabu weyn buu u diyaariya ugu talagalay intaasoo arrimood baa laysu daba dhigay maxaa yeelay dembigu galay baa dembi yar ahayn dembiga la yidhahdo dilka ruux mu'mina kas in loo dilaayo qur-aanka meelo fara badan waxa wey waa qariinu shirki gaalnimada ayuu ku lamaanyah qur-aanku in badan wuxuu ku lamaaniyaa gaalnimada rasuulkeenuna wuxuu ba leyy sal lay wasalam lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli rajulin muslim xadiid saxix muslim adduunyada oo dhan inay rogmato oo ay zuusho oo ay baaba'do ayaa ilaahay agtiisa ka fudud ruux muslima dilkiisa kulli adduunyadu inay rogmato ayaa faanta ruux muslima oo kas loo dilo sida xadiis nabigeena ka soo wariyay sal ly slam waxaa kaloo sugan maalinta qiyaamada inuu imaan doono kii la dilay oo kii dilay gacanta iyo madaxa haysa ilahay hortiisuu keeni doona subxana wa tacala markaasuu wuxuu odhanayaa yaa rab kan la dilay marka waxaa ka waxaa ka burqanaya dhiiggii baa ka burqanaya toorri baa lagu dhuftay xabad baa lagu dhuftay maalintii nabar ku gaadhay dhiiggu suu u boodahayoo kalu u boodaya isagoo ku dhegan buu imaanaya markaasu wuxuu leeya yaa rab haada aladii qatalanii fasalhu lima qatalanii addoonkaagana i dile bal weydii muxuu ii dilay maxaan mutaysto igu dilay markaasaa rabbi wuxuu leeya subxana wa tacala maxaad u dishay kii xaqa u dilay wuxuu leeyahay ilaahu waxaan u dilay litakuna alcizatu lak inay cizada iyo karaamada iyo inay adiga kuu sugnaataan u dilay dartaa baan u dilay markaasaa wuxuu leeya rabbi subxana wa tacala waa runta cizada anaa iskale kii xaqdarada u dilayna wuxuu leeyahay yani qataltuhu litakuna alcizatu lifulan waxaan u dilay in cizada iyo karaamada iyo xooggiiyo awoodda uu hebel helo nin madax u ahaa ama hogaamiye u ahaa dartii baan u dilay markaasaa rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala cizo kaasu ma lehe cizada anaa iska lehe dembigiisoo dhan la noqo toddobaatan sano ayuu naarta gudaheeda kusii hoobanaya dembigiisio dhan dusha laga saaray waa xadiidka nabigeena salawatu rabbi waslamu aleyh sala fudud maaha marka sala fudud maaha saas daraaddeed ayaa rasuulkeena waxaa ka sugan xadiidkanoo mucaawiya uu warinayo inuu nabigu yihi sal alay waslam kullu dembin casa allahu an yakfirahu dembi walba ilaahay wuxuu mudan yahay inuu dhaafo ila arajula yamuutu kafiran aw arajula yaqtulu mu'minan mutacamida dembi kasta ilaahay inuu dhaafuu mudan yahay ilaa ruux gaalnimo ku dhintay ama dhintay isagoo ruux mu'mina kas u dilay mooye labadaa dembi ilaahay ma mudna inuu dhaafo subxana wa tacala taana waa xadiis dembiga nabigeena ka sugan sal lay slam nusuustaasaa waxay ku xambaartay culimada qaarkood inay yidhaahdaan ruux ruux muslima kas u dilay tawbad ma laha cabdullahi bni cabbaas iyo rag badanoo salafka ka mid ah saa ku tegay inuusan tawbad lahayn laakiin sida saxiixa waxa weeye jumhuur ahlilcilmi salafan wa khalafanna culimadu ay u badan yihiin inuu toobad leeyahy hadduu toobad keeno intuusan dhimanin tawbad wuu leeyahy maxaa yeelay aayadaha qur-aanka fii suurati lfurqaan ilahi subxana wa tacala wuu ku daray dunuubta laga toobad keeni karo cumuumka aayado kaleetana way faa'iideynayan ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau baynu soo marnay xadiidkii dheeraayee ninkii reer bani israa'iil ee boqolka nafood dilay baa kutusaya sidoo kaleeto ee laga toobad aqbalay yani yaa isagana faa'iideynaya marka nusuus badani waxay faa'iideynayaan in haddii uu toobad keeno laga toobad aqbalay warka murtidiisa waxaad ku soo ururisaa xuquuqdu waa saddex ruuxa la dilay saddex xaq baa ku tacalluqa xaq waa kiisa xaqna waa dadkii uu ka dhashay eheladiisii aad ka dishay xaqna waa xaqa ilaahay subxana wa tacala saddexdaa xaq baa ku tacalluqa xaqii ilaahay iyo ka adig adiga iyo alle idinka dhexeeyo naftan uu abuureen xaqdarrada ku dishay ah xaqaa ilaahay subxaana wa tacaala haddaad usoo noqoto toobad keenta intaadan dhimanin wuu kuu dhaafi xaqa u dhexeeya adiga iyo eheladii aad wax ka dishayna mag inaad siiso ama ay ku cafiyaan unbay ku dhammaan kartaa laakiin ruuxan aad dishay isaga xaqii uu lahaa iyo naftiisii aada bixisay taasi aakhara un bay ku sugi saasaa loo kala qaadaya masale tafsiilkaasaa ku jira taa aakhara un bay ku sugi aakhare markaad u tagto laba mid camalkaagii wanaagsanaayeed la timid in xaqiisii laga siiyo salaadaadii ama soonkaagii ama xajkaagii dembigaad ka gashay wax la eg in loo gooyo hadday wax kuu soo hadhaanna markaa janno lagugu geeyo xun hadday kuusoo hadhaan waxaagii markii intaa la qaato iyo inaadan waxba lahayn in ilaahayba kaa sabir siiyo oo ilaahay addoonkan aad hijsay eed u toobad keentay eed wixii ka xumaatay intuu ilaahay kaa sabir siiyo uu wax siiyo adigiina ku cafiyana waa dhici karta isagana ilahay subxaana wa tacala meel wanaagsan ugu bedelo la yidhahdo dulmigii lagaa galay baa taa lagugu siiyey waa dhici karta iyadu waxaa kaloo dhici karta in waxbaba aada weydaba wax lagaa siiyana aada weydo rabbina subxaana wa tacaala uu kaa sabrin waayo addoonkaa isageed gardarrada ka gashay maxaa la samaynaya markaa cadaabkaa markaa lagu gelinaya walciyaadu billah waa lagu cadaabi ilaa lagaa gooyo khaladkaad ka gashayna naarta ka soo bixi maysa masalada marka masale sahlan maa a masale sahlan maa ree hebel baynu nahay mujaahidiin baynu nahay haliseceliyo ree hebel meeshii la geyn lahaa baa loo baahanya meeshii la geyn lahaa baa barinta loo baahanya saas weya laisu kaalmaysay oo la oradi oo la dagaalay oo shaydaan idin qaadi oo qabqablayaal idin yani waxa wey lahor qaadee ilaahay maxkamadiisa markii lahor tago qabqabna waxa kuu tago ree hebelna waxa kuu qabtaa saas wey maana waman yaqtul ciddii disha mu'minan ruux mu'mina mutacamidan xaal uu yahay mid u kasay dilkiisa fajazaauhu kaa abaalkiisu jahannamo wey haddaynu nidhaahno ruuxu iimaan buu ku dhintay oo ma gaaloobinoo kuma gaaloobin dilkan uu ruuxa dilay waana sida culimadu ay u badan yihiin saxiixa madhab ahlusunna waljamacana ah seebaa la dhahayaa markaa fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waxay markaa noqonaysaa waxaa laga wadaa yacni haddii ilaahay abaalka uu leeyahay uu marin lahaa abaalkiisu waxa weeyaan inuu naarta ku wahaa haddii abaalkiisa uu marin lahaa laakin waa laga yaabaa waxyaabo kale ilahay inuu kaga cafiyo subxana wataala way dhici karta ama waxaa la odhanaya waxaa laga wadaa waaritaankan muddo dheer buu ku jiraya muddo dheer buu ku jiraya waxaan saa u leenahay axaadiista nabigeenna waxay ku sugan tahay ruux kasta oo iimaan ku dhinta walow haba noqoto yani waa macnaha waan soo marran u malaynaya wax yar oo iimaana ruuxii ku dhintaay naarta inuusan ku waarayn saas maana marka ama muddo dheer buu ku jiraya hala yidhahdo ama waa yani abaalku mudnaa haddii la marin lahaa hala yidhahdo siyaabahaas ay ku jawaabayaan macnaha waman yaktul ciddii disha mu'minan ruux mu'mina mutacamidan xaal uu yahay mid ku qastay oo macnaha kas u dilay fajazaauhu abaalkiisu jahanamu jahanamo wey khaalidan xaaluu ku waaraya fiiha naarta jahanamo dhexdeeda waqadiba allahu ilahay baana u carooday caleyhi dushiisa walacanahu ilahay waa lacnado naxariistiisuu ka fogeeyey wa acadda wuu diyaariyey lahu isaga cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadiiman oo weyn wax yar ninkii aakhare rajo ka qaba qalbigiisana iimaan ku jirta ruux mumina kuma dhiiran karo inuu kasoo dilo aakhare haddaad rajiyarba ka qabto ruuxu diintiisa inuu waasac ku sugan yahay ka zuuli maayo hadduusan naf mumina dilin bu nabi uri sal lay slam hadduu naf mumina dilo wixi o dhan baa ku cidhiiryamay cidhiiri buu gelaya bu yiri rasulku salawatu rabbi waslamu aleyh saas way maana ya ayuha aladiina aamanuu ida darabtum fi sabiili llahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mumina tii hore calaaqa la leedahay yani waxa masaladii hore labadii aayadood ka soo hadlayeen bay calaaqa la leedahay rabbi wuxuu yihi ya ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow idaa goortii darabtum aada socotaysaan fii sabiili llahi jidka ilaahay markaad ku safartaan ood ku socotaan fatabayanuu fufsada cadaysta oo hubsada walaa taquluu halabhina liman ciddii alqaa riday ilaykum idinka xaggiina assalaama salaanta idinsoo riday lasta ma tihid hadhihina muminan mumin ma tihid tabtaquuna xaalaad raadinaysaan carada alxayaati nolosha dheefteedii xaalaad raadinaysaan addunya ee liidatay fa cinda allahi ilahay agtiisa waxa ahaatay maqaanimu haniimooyin kaiiratun oo fara badan kadalika sidaas uu yahay ninkaa aad dilaysaani kadalikum saasoo kalaad kuntum ahaydeen min qablu horaan famana allahu allah galladaystay calaykum dushinu idinku galladaystay ee fatabayanuu cadaysta ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran midkii guneg ayaddani waxay kusoo degtay sida cabdullahi bn cabaas laga warinaya xadiidka imaam bukhaari uu soo saaray wuxuu leeyahay nin baa waxoogaa xayn ah xoogaa adhiya buu meel ku haystay ciidan muslimiinta ka mid oo duulaana ninkii ku yimid ninkuna waa nin muslim ah ciidankii markuu arkay buu wuxuu yidhi assalaamu calaykum ila waxa weeyaan qabiilooyinka acraabta iyo reebaadiyaha iyo tuulooyinka iyo nin nin muslim oo iskaga dhex jiro intuu nebiga rumeeyey iyo xaqa haddana meesha xoolihiisa iskaga tabcana o isqarinayaa jiray dadkiisuu iska qarinaya wuu isqariyaa laakiin waa mu'min markuu ciidankii arkay buu yidhi assalaamu calaykum lagamama dhegaysaninba waxaa la yidhi asalaamu calaykum tan waxoogaagiisanuu doonayaa inuu ku ku nabadgashado xogaagan adhiga ah iyo naftiisuu ku nabadgashanaya waxba kama jiro qoortaa loo dheereeyey xayntii adhiga ahaydna waa la kaxaystay nebigaa loo geeyey sal alay slam markii nebiga loo geeyey markaa ayaddani soo degtay warmaad hubsataan ruux assalaamu calaykum idin yidhi oo astaantii iyo calaamadii muslimiinta lagu garan jiray weeyaana idin salaamay see dhiiggiisa u daadinaysa aayaddan marka lagu canaananayo le wax hubsada laleeyahy baa soo degtay sababu nuzuul kalena waa la sheegaayo yani miqdaad ibn aswad iyo rag lamida ku saabsan marka waxa weya dhowr sabab baa aayadda loo sheega lakin kaan baan ku kaasanayna macnaha adiga marka aayaddu rabbi wuxuu leeyahay dhulka haddaad ku safartaan ood jihaadaan hubsada iska hubiya shayga inkoo waxoogaagiisa xoolaha dheefta adduunye uu haysto idinkoo doonaysa maxaad salaamta uga diideen ma ilahay baa wax laga qarin karaa subxana wa tacala rabbi wuxuu leeyahay waxoogaaga waxaad salaamta uga diideen xayntiisa adhiga unbaad ku socoteen soma aigiisa yarkaa ubaad rabteen tabtaguuna carada alxayaati dunya rabbi subxana wa tacala saasuu leey haddii aada xooladoon tihiin war haniimooyin fara badan baa ilahay agtiisa yaal haniimooyin fara badan oo idin idiin dhaama waxoogaaga aada ninka u disheen wax badan oo idiin dhaamaa ilahay agtiisa yaalloo haniimooyin taa ilaahay u xisho oo adduunyo daraaddeed ruux idin salaamay ha u dilina midda kale hadda idinka laftiinu saasaad ahaan jirteen soo tan oo kale maydaan soo marin markaad tolkiin dhex joogteen oo maka iyo gaalada dhex joogteen idinkoo iimaan leh haddana soo maydaan isqarin jirin oo tolkiin maydaan kala dhuuman jirin iimaankiina xaaladda ninkani uu ku sugnaa way idin soo martay iyadoo kale oo idinkoo iimaan lehoo iimaankiina la dhuunta dadkana ka cabsanaya idin soo martay wadkuruu id antum qaliilun mustadcafuuna fi lardi takhaafuuna an yatakhatafakum annaasu faawaakum wa ayadakum binasri waad soo marteen xaalad laydin liito oo dhuumataan oo dadku amau idinkala dafa aad leedihiin marka si oo kale uu ku jiraaye maxaad u dilaysaan baa laleeyahy maana ayib allah subxaana wa tacaala ayaa markaa kadib idinku galladaystay tabar darro iyo cabsi markay idinku jirtay kadib buu xoog idin siiyey waad adkaateen dawlad baad noqoteen marka waxa weeyaan yani dadka idinkoo wax hubsanin hallaynine iska hubsada bu rabbi ilahi subxana wa tacala hubsiimada shay aada u qiimo badan shay kasta haddii hadalku soo gaaro hubso haddaad tilaabo qaadayso hubso wax alla wixii ku soo gaadho o dhan ka fiirso waxaadan hubsanin ha ku tilaabsan saas way maana oo waxaad hubsanaysaa shaygani sharcigu muxuu ka qabaa sharcigu hadduu ogolaado ku tilaabsan hadduu sharcigu ku yidhaahdo jooji jooji haddaad ka shakida ha ku tilaabsan saas way maana maxaa yeelay ruuxu marba haddaad uu muujiyo oy ka muuqato calaamadaha muslimiinta lagu yaqaano inta aad ka hubsanayso dilkiisa ha ku degdegi meelaha qaarkood matalan waddamadan oo kale koofiyad buu xidhaan dadku waddamada qaarkood muslimiinta koofiyad baa lagu yaqaana koofiyadii rekostiga haddaad ruuxa ku aragto waa muslim ma aha inaad macnaha waxa weeyaan aada ula dhaqanto oo tidhaahdo muslim ma aha maxaa yeele calaamada muslimiinta lagu yaqaan bedelkii uu noqon lahaa muslim aad dishay gaal fakaday ha noqdo ilan waa isdhaantaa dhibkiiyo sooma gaal fakaday baa dhaamaa muslim la dilay halkaa ka duula marka wax iska hubiya bu rabbi ilahi subxana wa tacala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow idaa goortii darabtum aada socotaan fii sabiili llahi jidka ilahay markaad ku socdaashaan oo jihaad u socdaashaan iyo dagaal fatabayanuu hubsada hubsada oo shay aydaan hubin ha ku tilaabsanin hubsiimo halbaa la siisaa walaa taquluu hada odhanina liman cidda alqaa rida riday ilaykum idinka idiin soo riday assalaama salaanta idiin soo riday oo idin salaamay ha odhanina ruuxa ha ku dhihina lasta ma tihid mu'minan mu'min ma tihid ha dhihina tabtaquuna xaal aada raadinaysaan caradalxayaati nolosha dheefteedii addunyaa ee liidatay waxoogaaga adhigaad rabtaan idinkoo taa doonahaya oo dantiinu ay taas fa cinda allahi ilahay agtiisa waxa ahaaday mahaanimu qaniimooyin katiiratun oo fara badan war ilaahay baa waxaan wax dhaama agtiisa yaalaane khalal ha gelina kadalika sidaasi uu ninkaasi hadda yahay oo iimaanka uu qarsanaya ah kadalika sidaasoo kale aad kuntum ahaydeen min qablu horaan oo idinkuba tolkiina dhexdiina markaa ku jira waad qarin jirteen idinkoo iimaan leba haddana is qarin jirteen isaguna waa sidii famana allah kadalika sidaasoo kale aad kuntum ahaydeen min qablu horaan famana allahu alla ayaa galladaystay calaykum dushiina idinku galladaystay xooggan iyo awoodan iyo dawladdanba idinku galladaystay fatabayanuu cadhubsada wa waa ta'kiid tabayanudii horaa lagu xoojinay tabayanuu hubsada oo caddaysta ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran midkii gun og inuu gun og yahay waxaa ku tusi niyada aad ninka ku disheen ilahay maxaa ogey saw inuu la socday ma tabtaquuna carada alxayaati dunya waa niyadii qalbigooda ku jirtay si iyada ahayd buu rabbi usheegaya subxana wa tacala niyadaasaad ku socoteen saas mana laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darari walmujaahiduuna fi sabiili illahi biamwalihim waanfusihim fadl allah lmujaahidiina biamwalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja wakula wacada allahu lxusna wafadl allahu lmujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima waxaa halka laga gudagalay jihaadkii baa dib loogu noqday jihaadka iyo dadka mujaahidiinta say u kala fadli badan yihiin uga fadli badan yihiin kuwa dagaalka ka hadhay ka fadhiistay taasaa laga hadlay laa yastawi ma sina buu rabbi yihi subxana wa tacaala alqaaciduuna kuwa dagaalka ka fadhiistay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a kuwaasoo hayru ulidarari dhibka kuwa u saaxiibka aan ahayn qaacidiintaasoo hayru ulidarari kuwa dhibka u saaxiibka aan ahayn qaacidiinta iyo ma sinna walmujaahiduuna iyo mujaahidiintu ma sinna kuwa jihaadaya fii sabiili lahi jidka ilahay ku jihaaday biamwaalihim xoolahooda iyo wa anfusihim nafyaalkoodana ku jihaaday labadaasi ma sinna fadala allah haddayna sinayn sooyna wax isla dheriyiin maaha kii baa la cadiyey fadala allahu alla wuxuu fadilay almujaahidiina mujaahidiinta ayuu fadilay biamwaalihim wa anfusihim nafafyaalkooda iyo xoolahooda kuwa ku jihaadaya ayuu alla fadilay cala alqaacidiina kuwa fadhiya ayuu ka fadilay darajatan darajuu ka fadilay wa kullan mid walba oo qolada jihaadaysa iyo kuwa fadhiistayba ah kullan mid walba wacada allahu alla wuu yabahay alxusnaa tii wanaagga badnaydoo jannadaa buu yabahay wafadala allahu alla wuu fadilay almujaahidiina kuwa jihaada cala alqaacidiina kuwa fadhiya ayuu ka fadilay ajran ajir buu ka fadilay cadiiman oo weyn darajaatin darajooyin buu ka fadilay oo minhu alla xaggiisa ka ahay wa makfiratan iyo dembi dhaaf wa raxmatan iyo naxariis buu ka fadilay wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday kafuuran midkii dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan buu alla ahaaday subxana wa tacala aayadani markay soo degtay waxay soo degtay iyadoo aynan la soconin hayru ulidarari intaasi aynan la soconin hayru ulidarari iyadoo aynan la soconin bay soo degtay oo markii hore waxay kusoo degtay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina walmujaahiduuna fi sabiili illahi biamwaalihim waanfusihim hayru ulidarari kuma jirin markii hore macnaheedu waa waxa weeye mujaahidiinta dagaalamaya iyo kuwa dagaalada ka hadhaya magaalooyinkooda iska joogaaya ma sina intaasi markay soo degtay ninka la yidhaahdo cabdullahi ibni ummi maktuum in saxaabiga aada u qiimo badnaayo indhala abu ahaa oo meesha fadhiyay aayaddu markay saa nabiga ugu soo degtay ee la qorayo ee zayd ibnu thaabit uu qorayo bu wuxuu yihi nebi allow aniga waad i ogtahay haddii aan jihaadi kale waa jihaadi lahaa bu ragga kama hadheen laakiin duruuf baa i reebto waan indhala ahay ninkaana waxba aan dagaal ka qaban karin baan ahay maadaama ilaahay halkaa i dhigay niyadaydana la og yahay inaan jihaadi laha haddaan awood hayo raggayga maxaa la iiga reebi maxaa la iiga fadli markaasaa waxaa soo degtay aayaddii mar labaad iyadoo wadata hayru ulidarari baa soo degtay halkaa geli baa marka nebigu yiri sal ly slam waxay noqotay marka laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru ulidarari kuwa iyaga dhibka u saaxiibka ka reeb kuwaas maaha qaacidiinta ayaga dhibka u saaxiibkaa kuwa dagaalka ka hadhay laakiin dhibka u saaxiibkaee duruuftu reebtay ee dantu reebtay kuwa iyaga ma ah laakiin kuwa la kala fadilayay waa kuwa hadhay cudurdaar la-aan hadhay iyo mujaahidiinta goobta galay ee macnaha dagaalamaya labadaasaa la kala fadilaya amaa kuwa dhibaatadu reebtay kuwaasi maya iyaga mujaahidiintu kama fadilo wey maana saas weyaan marka waxaa lagu daray ninka isaga cabdullahi bni um maktuum iyo ragga lamidkaa waxaa lagu daray mujaahidiinta fadligoodii oo kale ay heleen marka macna mujaahidiinta fadligood oo kale ayay heleen sidaa inay tahayna xadiiska nabigaa sii cadday salawatu rabbi wasalamu caleyh nabigu wuxu uhi sal lay slam magaalada madiina waxaa jooga oo idinkaga hadhay saxaabadoo duulaana buu sheegay magaaladii madiinaynu ka nimid waxaa joogay rag meel kastood marteen iyo tog walbood goyseen idinla jiray markaasay dheen ma ayagoo magaalada madiine jooga haa buu nabigu yuri sal lay slam kayf say ku dhacday nabigu wuxu yuri sal lay slam xabasahum alcudru niyaday idinkula jireen laakiin cudurdaar baa nimanka reebay tabar bay u waayeen saas daraaddeed ajirkay idinla wadaageen buu nabigu uri sal lay slam marka dadka dhibaatadu reebtay ee duruuftu reebtay ee dallayda ee naafada ee macnaha waxa weyaan indhahala ee xanuunsanaya ee dagaalka tegi waayey kuwaasi maaha kuwaasi mujaahidiinta la ajirayn iyagu oo hayra udarari baa iyaga lagu reebay laakiin waxaa la kala fadilayaa ka iska hadhay oo dagaalka ka hadhay isagoo wax duruufoo reebtay inay jirto cudurdaar la-aan iska hadhay iyo midka jihaadaya oo jidka ilahay ku jihaadaya labadaasaa la kala fadilaya ma sinabu rabbilahi subxana wa tacala labadaasi oo laba siban ma aha haddayna sinayn waxaa laga fahmaya inay kala fadli badan yihin sooma wixii laga fahmay ba haddana lasii cabeeyey wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala kuwa naftooda iyo maalkooda ku jihaaday oo naftoodana meesha geeyey kharashkay isticmaalayaan iyo xoolahooduna xoolahoodiibuu yahay iyagu ay ay macnaha ay lahaayeen kuwaasuu ilaahay fadilay wuxuu ka fadilay kuwa dagaalka ka hadhay ee fadhiistay darajaa laga fadilay ayib labada qoloba kuwa hadhay iyo kuwa dagaalka ku jiraba ilaahay janno waa u ballan qaaday waana u yabo halkaa waxaa laga fahmayaa dagaalka laga hadlayaay ma aha dagaalkii waajibka ah laasimka ah waa dagaalkii fardu kifaayaha ahaw maxaa yeele dagaalka iyo jihaadka muslimiintu ay galaan marna wuxuu noqdaa ruux walbaa laga rabaa inuu galo marna waxa weeye qaar muslimiinta ka mid a hadday galaan kuwa kaleeto dembi soo raaci maayo oo dembi gaari maayo laakiin kuwaa galay unbaa ajirka la gooni noqonay dagaalkani marka waxaa ka muuqda laga hadlaya hadda waa midkii kifaa'iga ahaa oo qaar ka mida muslimiintu hadday galaan kuwa kale aan dembi raacaynin saana waxaa laga fahmaya rabbi wuxuu yihi labada qoloba waxaan u alla u yabohay jannaa loo yabohay ma nin waajib ka tegay baa la dhihi lahaa jannaa loo yaboh hadduu dagaalku waajib yahay ninka ka fadhiistay jannaa loo yabohay miyaa la dhihi laha lama dhex shaarica loogama baray ee shaygu ka tegay baa wuxuu yahay shay aan laazim ku ahayn waana mu'min oo acmaal kaloo saalixa wanaagsan buu leeyay janno wuu leeyay laakiin ninkanaa ka sita wey maana saas weyaan mujaahidiinta ayuu alla fadilayo kuwa fadhiyo ayuu ka fadilay ajir weyn buu ka fadilay darajooyin baa laga fadilay darajooyin jannada dhexeeda abay la dheer yihiin oo macnaha xadiiska nabigeena sal lay slam ka sugan baa wuxuu leeyahay nebigu ina fi ljannati mi'ata daraja acaddaha allahu lilmujaahidiina fi sabiilihi maa bayna kulli darajatayni kama bayna asamaai waalardi xadidka buhari muslim a soo saareen jannada dhexeeda waxaa ku yaalla boqol darajo oo mujaahidiinta keliya ay iska leeyihiin lalama wadaago labadii darajo isku xigtaba waxaa u dhaxaysa inta dhulka iyo cirka udhaxaysa o kale a jannadu intee laegtahay marka boqolkaa daraje ee mujaahidiintu leeyihiin baa labadii darajaba waxaa udhaxaysa samada iyo dhulka inta udhaxaysa in leeg oo kale mujaahidiinta keliya iskale boqolkaa darajo marka darajooyinkaasi ay dadka la dheer yihiin oo kuwa fadhiistay ay la dheer yihiin waa kuwa rasuulkeenu sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas wey dembi dhaaf bay la dheer yihiin oo markii meesha yani nabar ku gaadho ama dhib ku gaadho ama ay ku rafaadaan dembi dhaaf bay helayaan naxariis ilaahay oo gooniya buu rabbi ugu talagalay oo lala wadaagaynun iyaga khaas ku ah allaba subxaana watacala midkii dhaafoo naxariis badan buu ahaaday laa yastawi ma sinaa alqaaciduuna kuwa fadhiistay oo min almuminiina muminiinta kamid tafsirka hadda aan marnay waa tafsiirka ugu fiican axaadiistiiyo nusuustuna u markhaati kacaysa lakin tafsir kala jira laa yastawi ma sina alqaaciduuna kuwa fadhiistay oo dagaalka ka fadhiistay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah kuwaasoo hayru ulidarari kuwa dhibka u saaxiibkaa aan ahayn kuwa dhibka usaaxiibkaa ma ah waa qaacidiinta kale ee dagaalka ka fadhiistay kuwa qaacidiintaasi ma sinna iyo walmujaahiduuna mujaahidiintu ma sinna qaacidiinta aan ulidararka ahayn iyo mujaahidiintu ma sinna kuwa jihaadaya fii sabiili lahi jidka ilahay ku jihaadaya biamwaalihim xoolahoodi iyo wa anfusihim nafyaalkooda ku jihaadaya ayib amaa ulidararku ayaga way la siman yihiin oo waxay la siman yihiin mujaahidiinta iyagu la siman yihin saas mana ayib fadala allahu ilaahay baa fadilay almujaahidiina mujaahidiintii buu fadilay kuwii jihaadayay biamwaalihim xoolahooda iyo wa anfusihim nafyaalkooda kuwa ku jihaada ayuu fadilay cala alqaacidiina kuwa fadhiya ayuu ka fadilo dagaal ka fadhiya darajatan darajo ayuu ka fadilay xagga dambena darajaatin baa laga yii hal darajo waa markii laga fiiriyo waxaa la dhihi karaa markii laga fiiriyo yani miata daraja soo nabigenu ma dhihi boqol darajo darajada mujaahidiinta loogu talagalay boqolka noqo noqonaysa hal darajaa la wada dhihi karaa haddii la kala qaad qaado darajo darajo loo kala qaadana darajooyin badan bay noqon karta saas daraaddeed baa marna looga cabiray darajatan marka dambana looga cabiray darajaatin looga cabiray saas mana wa kullan mid walba mid walba oo ka mida labadaasi lasoo sheegay wacada allahu alla wuu yaboohay alxusnaa tii wanaagga badnayd buu yabooho jannada wafadala allahu ilahay wuu fadilay almujaahidiina kuwa jihaada cala alqaacidiina kuwa fadhiya ayuu ka fadilay ajran ajri buu ka fadilay cadiiman oo weyn darajaatin buu ka fadilay darajooyin oo minhu alla xaggiisa ka ahaatay wamaqfiratan iyo dembidhaaf waraxmatan iyo naxariis khaas ku ah mujaahidiinta wa kaana allahu allana wuxuu aday afuuran midkii dhaafa raxiiman oo naxariista ina aladiina kafuuran midkii dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan bu ahaa ina aladiina tawafaahum almalaaikatu aalimii anfusihim qaluu bima kuntum kuwana waxa weeye waa dadka ka tegay hijrada ka tegay waajibaadkay ahayd hijrada wadamada gaalada in laga tago wadamada islamka laga tago khaasatan cahdigii waagay muslimiintu yaraayeen maka in laga soo hijroodo madina bulshada islaamka loogu yimaadiyay nebi maxamed sala lay slam ilaa iyo haddana hijradu waa baaqi dadka marka hijradii intay waajibkii ahayd ka tageen gaalada ku dhex dhintay kuwaasa laga a ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsanayso almalaaikatu malaaigtu kuwa ay oofsanayso aalimii anfusihim xaal ay kuwa naftooda dulmiyey ay yihiin ayagoo naftooda dulmiyey oo dembi galay kuway malaaigtu oofsanayso qaaluu waxay dhaheen malaaigti waxay dhaheen malaaigti waxay tidhi fiima maxay baad kuntum ahaydeen fiima maxay dhexdiisa ayaad kuntum ahaydeen maxaad ku dhex jirteen qaaluu waxay yidhahdeen kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina kuwa la liito fi lardi dhulka dhexdiisaana lagu liidan jir dad la gumaysto oon tabar lahayn baan ahay qaaluu waxay yidhahdeen malaaigtii alam takun miyaysan ahayn ardullahi dhulka ilahay waasicatan mid ballaadhan oo fatuhaajiru aada hijrotaan fiiha dhexdeeda aad ku hijrotaan maxaa dhulka idinku cedheeriyey fa ulaa'ika kuwa noocaasi ma'waahum hoyaadkoodu jahanamu jahanamo wey meeshay ku hoyanayaan wasaa'at wayna xumaatay masiiran meel loo hoyday iyo meel loo ahaadana jahanama u xumaatay ila almustadcafiina kuwa la liitay mooye oo min arijaali ragga ka mid a wanisaa iyo dumarka iyo walwildaani carruurta ah kuwaasoo laa yastatiicuuna aan awoodi karin xiilatan wa xeelad ah oo ay ku hijroodaan oo walaa yahtaduuna aan hanuunaynin sabiilan jidna aan ku hanuunayninoo jidkay ku hijroon lahayeenna aan heli karin fa ulaa'ika kuwaasi casa allahu alla wuxuu mudan yahay an yacfuwa inuu cafiyo canhum xaggooda wa kaana allahu allana wuxuu ahaday cafuwan midkii cafin badan afuuran oo dhaafis badan bu ahaday alla subxana wa tacala kuwa ay malaaigtu oofsanayso iyagoo naftooda dulmiyey naftooda waxay ku dulmiyeen waa gaaladay ku dhex noolyihin bukhaari wuxuu soo saaray min xadiid ibni cabbaas waxay kusoo degtay buu leey waxaa jiray dad muslimiinta ka mid a oo gaalada ku dhex jiray oo tiradooda badiya waktigii nabiga sal alay slam gaalada macnaha yay u raaci jireen duulaamada oo magaalooyinkooday kula noolaayeen oo ciidamadooday ka tirsanaayeen mu'miniinna waa yihiinoo iimaan bay sheeganayaan iimaan bay sheeganayan lakiin gaaladii bay ku dhex jiraan tiradooday badinayaan waxaa dhicaysa buuri marka intay duulaanka raacaan goobta ay tagaan ama leeb duulaya inuu ku dhaco ama la dilo ama uu iskaba dhintaba saasoo kale markuu ku dhinto malaa'igtu nafta ka qaado ninkaasi waxa weeyaan sidana loola xaalaya marka saas maana sababta sida loola xaalayana waxay tahay yani ninkan kadaatu hijradii laasimka ahayd waddan gaala ka tag baa layidhi bulshada islaamka u tag baa layidhi maxaa yeelay waddanka muslimiinta iyo bulshada islaamka kuu baahan waa lagu baahan yahay xoolahaagaa loo baahan yahay xooggaagaa loo baahan yahay tirada inaad badisaa loo baahan yahay yani waxa weye ciidannimadaada loo baahan yahay ganacsigii iyo dhaqdhaaqii muslimiinta kuu baahan yani waxa weeyaan bulshadii islaamka kuu baahan inta aad gaal iyo bulshadiisa iyo waddankiisa tarayso soo islaam iyo muslimiin kaagama bahan ruux kasta oo aayadda marka waxaa soo gelaya aayadda sababka ha kusoo degtee laakiin caam waxay ku tahay oo soo gelaya ruux kasta oo gaalo ku dhex nool diintiisana aan muujisan karaynin ama qaybo ka mida aan muujisan karaynin ha ahaatee awood u heli kara inuu hijroodo ka tago meel u dhaantana helay meel u dhaantana helay aayadda waa soo gelaya maxaa yeelay nabigeenu wuxu uhi sal lay wasalam man yani waxa weye man jaamaca almushrika wa sakana macahu fa inahu milahu milu bu nabi uri sl lay slam ninkii gaalka la darsi oo la degaayay isagoo kale weyan bu nabi uri sl lay slam labadaad labadooda dab isma arkaan qoyska islaamka iyo qoyska gaalka dabkooda isma arkaan kala durkiya saasuu rasulku lay sl lay slam sababtuna waxa weeyaan adiga caqiidadaada iyo diintaada loo danqanaya dad kaa badan iyo biyo kaa badanba way ku hafiyaan ruuxuna bulshada uu ku dhex nool yahay mabaadideeda iskama caabin karo si kasta hadduu u dadaalo dawladdii telefishinkii idaacadihii joornaaladii bulshadii dariskii kulli hadday mabda'aaga ka soo horjeedaan adigu maxaad ma sixir ba seed wax isaga caabin kartaayo waxa weeyaan mawjadahan kadaataa isaga caabin karta iskama caabin karta maca muruuri alayaam saaad u socoto u socoto u socoto marka dambe waad uun milmi yar in yar baad u milmi sida milixda u milanta o kaleeto marka ugu dambaysana waxba kugu soo hadhi maayaan haddii la yidhaahdo reerkii baa kuu nabadgalay carruurtii baa kuu nabadgashay haddii xataa la yidhahdo waxbaa kaa soo haray waxa kaa soo haray waxaan macno lahayn saas man taa wey marka ilahay miduu ka hadlaya subxana watacaala oo waxaa la yidhi dadka noocaasa malaaigtu markay oodsanayso ayagoo dulmi sameeyey oo khalad kaa galay waxaa lagu odhanaya maxaad ahaydeen maxaad ku sugnaydeen maxaad haysateen baa la odhanaya markaasay odhanayaan waa nala daciisan jiray tabar maanaan haynin meelaan marnaan weynay yani waxa weye hunguri baa meesha naga soo galay adduunkiibaa abaara ka dhaceen meesha waxaan usoo shaqaan usoo raadsanay waa kan kunaa mustadcafiin ma warkaasa socona warkaasi ma soconayo ilahay agti kama soconaya subxana watacala mustadcafiin baana waa nala haysto waa nala gumaysanaya baa dad laga dhagaysan waay anugu hunguri iyo dollar baan soo raadsaday miyaa laga dhagaysa ya anigu dollar baan soo doontay oo xoolaan soo doontay miyaa lagaa dhagaysan bilahi caleyk waa lay daciisan jiro waa lay gumaysan jiray baa laga dhagaysan waaya dadka oo warkaa laga aqbali waayo waxaa rabbi ku yidhi subxana watacala oo malaaigtu ku leedahay waa dhulka ilahay sooma ballaadnay haddii meesha laydinku gumaysto oo laydinku dhibay oo diintiinii laydiin diiday soo dhulka ilahi ma ballaado meeshan meel idiin dhaynta somaydan heli karin saas way macana kuwaasi marna cudurdaar male xeradooda iyo hoygooda ay ku dambayn doonaan waa naarta jahanama wayna xumaatay masiir ahaan bay uxumaatay barabiri subxana watacala kuwa waxaa laga soo reebay dad waxaa jira iyagu xaqiiq ahaan mustadcafiin oo la liidan jiray oo gaaladu gacanta ku hayeenoo ama u xidhnaa ama cadaadisay ku hayeen ama waardi ku hayeen ama dumar iyo carruur ah oo aan xeeladay ku tagaan iyo xoogay ku baxaan iyo jiday maraan midna aan garanayn kuwa noocaas oo kalea iyaga waa loo cudur daaray oo rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala fa ulaa'ika casa allahu an yacfuwa canhum ilahay kuwa inuu iska cafiyuu mudan yahay khaladkaa ay galeen hijradaas hijro la-aanta iyaga waa la iska cafin allana subxaana watacala midkii cafin badan oo dhaafid badan bu adalla subxana watacala ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsanayso almalaaikatu malaaigtu ay oofsantay aalimii anfusihim nafyaalkooda kuwa dulmiyey iyagoo ah iyagoo naftooda dulmiyey oo khaladka iyo gafka ay galeen iyo kudhex noolaanshaha gaalada ku dulmiyey qaaluu waxay odhanayaan malaa'igtii fiima maxay dhexdiisa ayaad kuntum ahaydeen maxaad ku dhex sugnaydeen baa la odhanaya qaaluu waxay odhanayaan kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina kuwa la daciifsado fil ardi dhulka dhexdiisa nalagu daciifsan jiray waana laga gacsarreeyey tabarba maana haynin qaaluu waxay odhanayaan malaa'igtii alam takun miyaysan ahayn ardullah qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii alam takun miyaysan ahaanin ardullahi dhulka ilahay waasicatan mid waasica oo fa tuhaajiru aada hijrootaan markaa fiihaa dhexdeeda aad ku hijrootaan hadday tan laydinku daciifsaday meel kaleoo ballaan dhulka ilahi waa ballaanaya ma meel kalaad weydeen saasaa laleehay fa ulaa'ika kuwaasi ma'waahum hoyaadkooda iyo makaanka ay ku hoyanayaan jahannamo wey wa saa'at wayna xumaatay masiiran makaanu ahaansho meel loo ahaado xaggii ayay u xumaatay mustadcafiina kuwa la daciifsaday mooyaane oo la gumaystay oo daciifsiga la daciifsanayo iyaga uu dhab yahay oo min alrijaali ragga waa rag si gooniya loo waarid ama uxidhxidhan ama macnaha waxa weeyaan maafa dabaraan hay wlnisaai dumarka ah dacfiga iyaga asal u ah wlwildaani iyo caruurta yaryar ah kuwaasoo laa yastatiicuuna aan awoodi karin xiilatan xeelad xeeladay ku bixi lahaayeen oo gaalada kaga tegi lahayeen ma hayaan walaa yahtaduuna aan hanuunaynin sabiilan jidna aan ku hanuunin jidkay ku bixi lahaayeenna kuma hanuunayan ama jidkii maba yaqaanaan ama awoodday ku mari lahaayeenba ma hayaan saas way macana kuwa noocaas oo kale ah fa ulaaika kuwa casa allahu alla wuxuu mudan yahay an yacfuwa inuu cafiyo canhum xaggooda inuu iska cafiyo ayaga laftoodii baa la leeyahay in la cafiya alla mudan yahay waa kuwii xataa cudurdaarka lahaw casa allahu alla wuxuu mudan yahay an yacfuwa inuu cafiyo canhum xaggooda inuu iska cafiyo wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday cafuwan midkii cafin badan kafuuran oo dhaafis badan buu ahaaday warku marka waa cadyahay warku waa cadyahay wadamada gaalada hala iska daayo wadamada gaalada hala iska daayo wax haba yaraatee howgurigaas aada ugu xidhanaysana waa wax ilaahay qoray subxana watacaala meel kasta oo joogtana ilaahay subxaana watacaala walow dhulka salkiisa haddaad gasho wax ilaahay kuu qoray waayi maysa taasi waa masale ilahay damaano qaaday wey kafaalo qaaday risiqa aad ku ordayso meel walba horta uu kugu imaan laakiin mid aan lagu damaano qaadin baa jirta meeshaasina ku baaba-ay waa diintaada waa caqiidadaada waa carruurtaada waa xaaskaaga iyo reerkaaga iyo dadkan meesha aad geysa rabbi subxaanahu watacaala diintaada inuu kuu ilaalinayo kuuma damaano qaadin adigaa ilaasho lagu yidhi laakiin wuxuu kuu damaano qaaday inta uu kuugu talagalay inaad noolaato inuu wax ku siiyo taa la damaano qaaday meel bay taallaa waxba isku taxallujinayn laakiin tan aan lagugu damaano qaadin ku dadaal haddaad adiga oo qaabkaasa aada wadamada gaalada ku dhibaton toobadkeeni halis way xaalada wadamo gaalaa lawada joogaay laakiin xaalku waa isdhaamaa meella waxa weeye mujtamac islaamiya iyo yani waxa weeye diin iyo aadaankiioo kor u baxaya iyo xaaskaaga iyo carruurtaadooad u madax banaantahay iyo adigiio macnaha waxa weye yani waxa weye khatarta aad dareemaysa ay yar tahay wey meella waxa weeye waxaad saaran tahay doon aadan adigu tala ku lahayn marka kaaf iyo kala dheeri weye wardadow diinta haloo diintaada diintiina u danqada diintiina u danqada oo waxa lala boodboodayo oo la moodayo maalinkii la yidhahda hebel baa baasay aada moodayso in janno loogu bishaareeyey oo dhambaal xagga ilaahay looga keenay aad jannadii baad gelaysaa war waxaan waa laga waa laysaga dambayn doonaa shaki male in layskaga daba imaan doono waxan oo balaaye ay ka dambayn doonto sun inay ka dambayn doontaan haddaba bilaabatay aaway dadkii tegey aaway dumarkii tegey aaway carruurtii tagtay xagey xagey ku dambeeyey inta soo noqotay intay dhanta inta diin haysatatay intay dhanta yaase loo haystaayo dembigaa iskale yaa loo haystaa dadkii geeyey baa loo haystaa wadaadkii yidhi waad tegi kartaane kaca taga waad gaajaysantihiin baa loo haystaa kaca waad gaajaysantihiina taga wadaadkii dadka u fatwoodi baa loo haysta berrinta loosoo istaajin doona masaladu masalo fudud maaha meeshaa gaajo inaad ugu dhamataa kuu dhaantaa inaad wadan gaalo adiga oo halis kale ama ilmahaagiiyo aad meeshaa tagto macnaa ood ku dhimato khatar wey masaladu masalo sahlan maaha oo fudud maaha inta aad ka durki kara gaalo iyo wadankooda ka durkara waa inaad ka durto tan hadda aan joogno lafteeda bulsho islaam oo ka fiican hadaeli karta waa inaad ka tagto oo bulshada islaam iyo wadanka islaam intaad usii dhawaan karta u dhawaato saas way macana maxaa yeelay balaayadeedu ma yara iyada lafteeda maslada in aad lagu baraarugo waman yuhaajir fii sabiili llahi yajid fi lardi muraagaman kaiira wasaca waman cidii yuhaajir hijroota fii sabiili llahi jidka ilahay ruuxii ku hijrooda yajid wuu heli fi lardi dhulka dhexdiisa wuxuu ka helayaa muraagaman yani makaanu sandullayn muraaqamka waxa la dhahdaa meel loo hijroodo cadowgaagana aad ku xumayso saas way maana muraaqaman meel yani waxa weye waxaa la yidhahdaa makaanu sandullayn ama meel cadowgiisa uu ku sanduleeyo kaiiran oo fara badan buu heli wa sacatan risqi waasacana wuu heli waman yakruj ruuxii baxa min beytii gurigiisa ka baxa muhaajiran isagoo hijroonaya ilallahi xagg alle isagoo uhijroonaya warasuuli rasuulkiisa xaggiisa uma markaa kadibna yudrikhu uu soo haleelo almowtu geeridu ay haleesho faqad waqaca waa dhacay ajruhu ajirkiisu cala allahi alla dushiisu ku dhacay wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday hafuuran mid dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan buu ahaaday aayadani waxay inagu tirtirsanaysaa hijrada wuxuu rabbi leeyahay ruuxii alla jidkiisa ku hijrooda dhulka dhexdiisa wuxuu ka helayaa muraaqaman kaiira meel loo hijroodo oo cadowgaaga aad ku sandullayso oo sankooda ku booraysiiso ood ku xumayso leanna markaas intaad meel madax bannaan tagto dhibkay kugu hayeen aad ka fayoobaato dawlad aada hesho bulsho aada hesho soo sankoodii maadan sandullayninoo sankoodii ma booroodo muraaqamka waxa waa meesha loo hijroodo cadowgaaguna ka xumaanay muraaqam meeluu u hijroodo ayuu helayaa risqi waasacna waa helaya bal adugu wakaas intaad tilaabo qaado ilaahay risqi waasac ayuusan ku siin meeshii meeshii wadanka gaalada meel kuu dhaantan ayuusan helin laakiin go-aankii aaway adiga lagaa heli laha inta nina hadda kasoo tagtay nin u darsaday miyaad aragteen wax u darsaday ma aragteen wax ka raystay mooye shaki male wax ka raystay mooyaane wax u darsaday arki maysa meeshana dad aan waxba haba yaraatay xoola haysanin dadaal intay sameeyeen bay maanta ka xoola badan yihiin kuwii xagga ah yani xoolaha ilahay baa bixiya subxana watacala marka ilaahay baa risqi waasaca ku siin meel aad degtood u hijrootana ku siin laakiin go-aankii iyo kalsoonidii keen ilahay kalsoonidii keenoo rabbisii subxana watacala ku kalsoonow rabbiga markaa kadib baa lagu siinaya ruuxii baxoo gurigiisa ka baxa isagoo hijroonaya alliya rasuulkiisa u hijroonaya meeshuu ku socday intuusan gaadhinna ay geeridii ku timaado xalkiisu muxuu noqonaya ajirkiisa waa leeyahy limaada inama alacmaalu binniyaat niyadii buu la kasoo go'day qalbigiisay kasoo go'day kadibna waa soo dhaqaajiyey dhexday geeridii ku heshay ajirkiisii waa leeyahay rabbilahi subxana wa tacala ayib waxay la mid ninkii macnaha waxa way boqolka nin dili jiray qisadiisi baad xusantii ee markii dambe ilahay qalbigiisa tawbadda ku riday markuu dhaqaaqay oo uu dhexda sii socdo dhulkii uu wax ku dili jiray iyo dhulkuu u socday dhexdooda markuu maray waa tii geeridu ku jirta alla waa ka u naxariisto jannada geeyay subxana wa tacala marka xataa dhexda adoo sii socdoo tabaabushaysanay oo diyaar garoobay oo niyadaadii soo go'day haddii ti ilahay kugu timaata ajir baad leedahay laakin go-aankeen way macnaha ayib waman yuhaajir ciddii hijroota fii sabiili lahi jidka ilahay dhexdiisa ruuxii ku hijrooda yajid wuxuu helayaa fi lardi dhulka dhexdiisa wuxuu ka helayaa muraaqaman yani makaanu samdullayn meeluu u hijroodo gaaladana ku samduleeyey iyo cadowgiisa ayuu helaya kaiiran oo weliba fara badan wa sacatan iyo risqi waasaca buu helaya waman ruman yakruj cidii baxda min beyti gurigiisa ka baxa muhaajiran isaga oo hijroonaya ilallahi xagga alla u hijroonaya warasuulihi rasuulkiisa xaggiisa u hijroonaya uma markaa kadibna yudriku uu haleelo almowtu geeridu ay haleesho ay ku timaado faqad waqaca waa dhacay ajru ajirkiisu cala allahi alla dushiisu ku dhacayo ilahay baa ajirkiisa macnaha damaano qaaday wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday hafuuran midkii dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan waidaa goortii darabtum aad safartaan fi lardi dhulka dhexdiisa aad ku safartaan falaysa ma ahanin calaykum dushiina junaaxun wax dembiya an taqsuruu inaad gaabisaan dambi idinka soo gaari maayo min asalaati salaada qaarkeed inaad gaabisaan in khuftum haddaad ka cabsataan an yaftinakum inay idin fitneeyaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ina alkaafiriina gaaladu kaanuu waxay ahaadeen lakum idinka caduwan cadow bay idin ahaadeen mubiinan cadownimadiisu cad tahay aayadan iyo aayadda ka dambaysa xukun cusub baa la galay xukunka cusubi waxa weeyaan maadaama dagaal iyo hijiro laga hadlayo goobta dagaalka markii la joogo salaadii see loo tukanay salaadii qaadkee loo tukanay waxaa la yidhi markaad dhulka ku safartaan in aad salaadii qaar ka mida gaabisaan dambi idinka soo gaari maayo haddaad ka cabsanaysaan gaaladu inay idin fidneeyaan aayaddani marka maxaa laga wadaa ma safarka marka la yidhi idaa darabtum fi lardi ma socotada caadiga safarka caadiga baa laga wadaa oo ruuxu ama duulaan ha ku jiro ama safar caadiba hade hadduu safraba salaadii inuu gaabiyo oo tiradeedii uu gaabiyo salaadaha afar afarta laba laba uu ka dhigo gaabinta caadigae naqaano miyaa laga wadaa mise waxaa laga wadaa gaabin nooc kala ah labadaa tafsiir baa laisku khilaafsanya tafsiirka ilo xoog badani waa tafsiirka odhanaya aayaddu waxay ka hadlaysaa goobta duulaanka iyo dagaalka marka la joogo gaabin ku saabsan salaada la gaabinayo gaabintanna ma aha sii safarta ee waa gaabin kayfiyada iyo qaabkii salaada loo tukanayay baa la gaabinaya midda safarta iyo socotadana waxaa la gaabiyaa salaada tiradeedii iyo cadadkii baa lasoo gaabiyaa tan lagama wado marka ee waxaa laga wadaa waxaa la soo gaabinayaa kayfiyadii iyo qaabkii salaada la gaabinayo qaabkii salaada la gaabinayo oo haddii ay kuu suroobi weydo khawfku aada u daran yahayna adoo qiblada kasii jeedaad iska tukan waa qaabkii salaadoo la gaabiyey adoo ordahayaa tukan waa qaabkii salaadoo la gaabiyey yani qaabkii loo tukanaya wax laga bedelo wax laga gaabiyey adigoo macnaha waxa weeye haddaad doonto fadhiyo oo ridahayaa tukan oo dagaalkii ku jira haddii ay sidaas si dhaanta kuugu suuroobi kartana waad u tukan oo saayadda ka dambaysa ka hadli ka hadli doonta marka kayfiyadii iyo qaabkii salaada loo tukan lahayd baa qasriga iyo gaabinta ku saabsanya waana salaatu lkhawfa waa salaadii cabsiday labada aayadood ba ku saabsanya ee salaada kale ee safarka loo gaabiyahay taasi waxaa iyada ku tusay in la gaabin karo safarta loo gaabin karayo axaadiista nebigaa laga faa'idaystay ee qur-aanku ma ku tusin tafsiirkaasaa fiican waxaana uu ku fiican yahay saddex arrimood mid ka midu ku fiican yahay saddexdaba waa ku fiican yahay midda koowaad weeyaane halkan waxaa la yidhi waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun baa la yidhi gaabinta dembi idinka soo gaari maayo axaadiista nebiga marka la fiiriyana salaada gaabinteeda laba laba ragcadood la tukado marka safarta la yahay ayadaaba asalaba ayadaaba asala badinta la badiyo afarta laga dhigay ayaa dambaysaya asalka salaada hadduu ruuxu negi yahay iyo hadduu safar yahayba labalabaa markii hore loo jiray markii dambaa salaada ruuxa aan safarta ahayn laga dhigay afar laga dhigay shaygu hadduu asal yahay oo isagu asal yahayna lama yidhaahdo laa junaaxa lama dhaho laa junaaxa lama dhaho maxaa yeele waaba asalkiiba shay asalka ka baxay ama ruksaa ama la hadda la idiin fududaynayo baa shaaricu waxa u isticmaalaa laa junaaxa loo isticmaalaa marka hadday asalkii tahay salaadani laa junaaxa lama dhaheene salaadani tii safarta gaabinteeda meehe waa salaatu lkhawf ayay aayaddu ku saabsanta midda labaadi waxa weye iyo sababka labaadi waxaa la yidhi in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu khawf baa loo shardhiyey khawfna salaada safarta loo gaabiyo shardi maaha inuu ruuxu cabsanayo tanna waxaa lagu xidhay waa inuu ruuxu cabsanayo sooma salaada cabsida loo gaabiyo waa salaada khawfka taana waa midda labaad midda saddexaad ee tafsiirkaasi ku xoog badan yaha waxa weeye aayadda ka dambaysee mubaasharatan soo a gadaasheeda aayaddan ku timid waxay ka hadlaysaa salaada cabsida iyo goobta dagaalka qaabkii loo tukan lahaa saddexda arrimoodba marka la fiiriyo ayadda waxaa fiican in la yidhaahdo gaabintani waa gaabintii kayfiyada qaabkii salaada la gaabinaya salaadana waa salaatu lkhawf ee salaadii safarta loo gaabin jiray ma aha salaada khawfka loo gaabiyu qur-aanku ka hadlo oo sugay amaa safarta salaada in loo gaabinayo taas sunada nebiga iyo axaadiistay kusoo aroortay mutawaatirka macnaha saas in la yidhahdaa fiican waana tafsiirka ay dooranayaan rag fara badan oo culimada ka mid a mujaahid iyo daxaak ibnu jariir itabari ibnu kathiir sheekh maxamed amiin shanqiiti raggaasoo dhan baa dooranaya macnaha saas weyan saa marka inu idhahno tafsiirku wuxuu noqonayaa wa idaa goortii darabtum aada safartaan fi lardi dhulka dhexdiisa markaad ku safartaan falaysa ma ahaanin calaykum jusina junaaxun wax dembi ah markaad safartaanoo dagaal u safartaan jihaad aad ku jirtaan dushiina ma ahaanin junaaxun wax dembi ah an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaadii inaad gaabisaan oo macnaha salaaddii see loo gaabinaya kayfiyadii iyo qaabkii markaad joogteen guryihiina aad u tukan jirteen inaad wax ka bedeshaan qasriga saasaa laga wadaa oo orod ku tukato oo adoo gaadiid saaran aad tukato oo adoo fadhiyoo dagaalamaya aad tukato oo xataa ragcadaadii qaar ka mid a aad dhimi karto an taqsuruu min asalaat kayfiyadii baa marka loo celinaya ee ma aha tiradii salaada iyo ragcadaheedii uma noqonayso macana an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati tirada lafteeda way u noqonoo markii salaatulkhawfka la yidhahdo hal ragcadaaba lagu soo gaabin karaa salaadii dhannayd ee labada ragcadood ama afarta ragcadood ahayd hal ragcad baa marka qaarkood la tukan kara waa xaalada khawfka macana ayib goorma weeye markaa salaada gaabinteeda ayna dembi idinka soo gaadheen in khiftum haddaad cabsataan an yaftinakum inay idin fitneeyaan haddaad ka cabsataan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay inay idin fitneeyaan waa haddaad istidhaahdaan ama idin fitneeyaano gaaladan dhibinka soo gaadha cabsida haddaad qabtaan qaydkaasi waa qaydadka kutusaya in salaatulkhawf laga wado ayib aladiina an yaftinakum inay idin fitneeyan haddaad ka cabsanaysaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay maxaa yeelay ina alkaafiriina gaaladu kaanuu waxay ahaadeen lakum idinka caduwan cadow bay idin ahaadeen mubiinan oo cadaawadiisu caddahay way cadaawadoodu way caddahay sidaas daraaddeed yani waxa weeyaan salaadii qaab aad iyagiina isaga ilaalin kartaan salaadii ilahay iyo waajibkiina uusan idinka tegin ayaa la idin jidaynaya faahfaahintu marka aayaddan soo socota ayaa lagu keeni doonaa qaabka loo wada tukan lahaa oo salaadii oo wada jirto jamaacaha loo tukan lahaa goobtii dagaalka loona dagaalami lahaa aayaddaa faahfaahin doonta biidn illahi tabaraka wa tacala hada wabilahi tawfiiq w sala allahuma waslam ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi waslm